qaar ka mid ah danida ka soo qaybgashay shirkan ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta star iyagona inoo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ka soo qaybgalka shirkani waxayna inoo sheegeen oo kale in shirkani uu fursad muhiim u yahay kobcinta xulka gobolka waqooyi bari ismamul goboleedyada uu ka kooban yahay sida ismamul goboleedka mandheera wejiya iyo gaarisa waxaana ay sidoo kale ay sheegeen in markaasi kulankan lagu qabtay magaaladan mombasa uu ahaa kulan runtii fursad muhiim u ah gobolka waqooyi bari iyo weliba horumarinta dhallinyada ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa muddo dheer waxay ku haminayeen in ay ka mid noqdaan xulka qaranka ee dalkani kenya iyadoona aysan jirin dhallinyaro soomaaliya oo looga dhex arko xulka qaranka ee dalkani kenya qaar ka mid ah dhallinyada ka soo qaybgashay shirkani ayaa iyagoo la hadlayey warbaahinta star hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan
walaal magacaygii waxaa la yidhaahdaa cabdisalaan axmed lakija oo ku magac dheerna nees ahaan bukey ku magac dheer oo ah chairmanka mandera county football association oo maanta xilligan la joogo oo ku sugan magaalada mombasa magaalada mombasa maxaad u timaadeen magaalada mombasa waxaan u imaannay shir oo national sport association ayaa ka dhacay mombasa oo ka soo qaybgalay madaxda uwa weyn sportska kenya dhammaala ilaa jeemaniyaasho afartan toddobada county jeemaniyaasha ay ka soo qaybgaleen ayaan u imaanay shirkaas waa gartay marka waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirkan looga hadlay maxaa ka mid ahaa wallaahi shirkan waxaa looga hadlay muhiimadda sports waxa waaye devolve waay in aan sports aan bedelna samcaddii iyo sharaftii oo ciyaartooyda becauseaan noodistan ahaan hadda anaga waxaan hayna oo ilaahay unti malahan for the last soddon san maxaa talanoo ah haddii aan kenyaan nahay oo dadkii madaxda oo sports oo forty seven county isku imaaday macal madaxdii national level oo isku imaadeen maxaa tala noo ah
magacayga waa isaaq cabdulaahi gaab oo ku magac dheer isakhe oo ka imaado gaarisa alxamdulilah mahad ilah iskale marka koowaad waa markii noogu horreysa oo shir noocan aan ka qayb galno oo ku saabsan kubadda cagta oo gobolka northeastern aan mafelayno garissa county football association oo ahaan aan aniga chairman ka ahay oo ciyaaryaan hore aan ahaa oo school level kusoo tartamay oo markii dambena kooxdan la dhahaa redgold f c u ciyaarayeen muddo dheer kadibna associationkan ku beer oo chairman ka ah maanta waxaa inoo farxad meeshan inaan nimid oo meetingkan oo s g m aan qabne aan wax fara badan ka faa'iidnay insha allah haduu la yarahdana aan ma aragtaahe dhallinyarada in markaan ugu noqono xagga sportka aan gacan qaban doono iminkana mid ka mid a dhallinyarada la jooga walaal magacaada noogu bilow daawuud maxamed aadan daawuud countiga ayaad ka socotaa wajaar county football hay daawud bal waxaad nooga warantaa magaalada mombasa shir ayaa lagu soo gebagabeeyey laba maalmood socday siduu saaxiibka hadda ka horeeyo inoo sheegay bal shirkan idinka haddii aad tihiin dhallinyada sportska ee ka yimid gobolka waqooyi bari waxyaabaha aad ka faa'iideen iyo waxyaabaha ad dhihi kartaan waxay noqon doonaan waxyaabo lagu horumarin doono cayaaraha ayayna noqon doonaan maanta waa shirka muhiima tahay waxaan indhahana kula furay xagga dadka ma aragto ambirta maala experience ulahay maala ulahay wax sharci ma aragta ambirta noo sheegeen mid uu caqabada saddex caqabada jirta mid hore waxaa waa xagga maala warbaahinta oo maaragto arrintan ciyaartan danka dhiginin mid labaad dadka maaragto madaxda maaragto iyagoo maaragta aad aad u danaynaya ambirta midda saddexaad waxaa ku maala maxaad ay dhalinyarta maaragta xoogoo nijabeen oo arrintan maaragta meel soconayn
gobolka waqooyi bari ayaa sidoo kale maalmihii ugu dambeysay waxaa la dareemayay in dhallinyaradu ay dib u soo celinayaan ahmiyadda iyo weliba sidoo kale xiisaynta ciyaaraha iyadoona kulankan lagu soo gebagabeeyey magaalada mombaasa lagu ballamay in bisha labiyo tobanaad ee sanadkan aanu ku jirno ee labada kun iyo koob iyo labaatanka maamul goboleedka gaarisa lagu qaban doono kulan ciyaaro ah oo ay isugu imaan doonaan dhaliyada ka socota saddexda maamul goboleed ee wajiya gaarisa iyo mandheera iyadoona ay tani ay tahay mid fursad sii doonta sidii loo xoojin lahaa dhalinyaradaasi ciyaarahooda sida ay noo sheegeen ka soo qaybgalayaasha ka socotay gobolka waqooyi bari waxaan ku wadnaa hadduu ilaa yidhaahdo bisha labayo tobanaad inay ma aragte aan qabani doonno oo saddexda maamul goboleed oo northeastern mandheera garis iyo wajeerbo inay labalaba tiim ay ka imaan doonaan oo gaaris lagu hoost garan doono gaaris aan ku qabanayna gaaris afar koox aan ma aragtay ka rajaynayna iyo labalaba koox oo xagga oo liigas ka imaani doonaan isku soo wada duub oo shirkan lagu soo gebagabeeyey maanta magaalada Mombasa ee looga hadlayay horumarinta cayaaraha ee dalka ayaa waxa uu fursad u noqon doonaa dhalinyaro badan oo gobolka waqooyi bari ku dhaqan kuwaasi oo si weyn u xiiseeya cayaaraha maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalo xeebeedda Mombasa